hits. Barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
door wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal waa salaasa waana sagaalka bisha oktoobar sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jirayda kala socodsiin doona xuseen barre aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah saxafiyiinta magaalada boorama oo helay tababaro la xidhiidha anshaxa saxaafadda waxaan ka faa'iidaystay waxyaabo badan oo anshaxa saxaafadda ka mid ah oo aniga horey iiga maqnaa oo waajibana inaan ku dhaqmo maanta waxaan iigu weyn oon ka faa'iiday waxay tahay in lai caddeeyey oo la iftiimiyey waxaa la igu xidhi kariyo waxaan laigu xidhi karin oo anshaxan maanta uu yahay mid ka duwan kuwii awlani jiray dabcan sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan gabdhaha dhallinyarada oo dhowaan ku biiray baarlamaanka dalka jabuuti kadib doorashadii sannadkan dhacday barnaamijka sidoo kale waxaad ku maqli doontaan heesaan ugu talagalnay adoo ibatooyo wali wadigan isku kaytige adoo ibatooyo wali wadigan isku kaytige ayaan ayaan ayaad hortay ii taqaan ayaad ayaad hortay taqaan dabcan dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirnaad ka bogan doontaan sidoo kale xubintii ciyaaraad maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa weydiistay dowladda sacuudiga inay keento caddayn muujinaysa in uu nool yahay saxafiga u dhashay sacuudiga ee la waayey tan iyo markii uu waraaqo u doontay qunsuliyadda sacuudiga ee istanbul hadalka madaxweynaha turkiga ayaa imanaya iyadoo ay jiraan warar sheegaya in jamaal khashaqji lagu dhex dilay gudaha qunsuliyadda sacuudiga ee ku taalla magaalada istanbul ee dalka turkiga madaxweyne erdogan ayaa jamaal khashaqji ku tilmaamay nin aqoon ay isku leeyihiin saaxiibana ay ahaayeen
bret kavana oo xubintii ugu dambeysay ee ku soo biirtay maxkamadda sare ee maraykanka ayaa sheegay in uu qof kasta dhegaysan doono islamarkaana uu maskax furnaan doono iyadoo ansixintiisa dalkan maraykanka ay ka dhalisay islamarkaana ay ku kala qaybsameen iyadoo sidoo kalena ay keentay dood adag kavana ayaa sheegay inuu qof kasta oo maraykan ah uu xaqiijinaya inuu madax bannaanaan doono islamarkaana uu dhexdhexaad noqon doono xilli uu ka hadlayay xaflad ku qabsoontay aqalka cad ee maraykanka ka hor maalinta ugu horreysay shaqada bilaabaya noqonaysa maanta kavana ayaa intaasi ku daray in maxkamadda sare maraykanku aanay ahayn hay-ad siyaasadeed isagoo ballan qaaday in uu mar kasta la shaqayn doono xubnaha kale ee maxkamadda
duhur wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a magaalada booramo waxaa lagu soo gebagabeeyey tababar la xidhiidhay anshaxa saxaafadda kaasi oo ay ka faa'iidaysteen saxafiyiinta ka howlgala gobolka awdal faahfaahinta warkan waxaa booramo ka soo diray haashim sheekh cumar good kulan ku saabsan wacyigelinta iyo tala soo jeedin la xidhiidha anshaxa saxaafadda ee bahda suxufiyiinta somalilan ayaa loo qabtay in ka badan soddon suxufi oo ka mida wariyeyaasha ka howlgala gobolka awdal tababarkan oo ahaa hal maalin waxa u qabtay xubnaha ka qayb galay ururka suxufiyiinta somalilan ee magaciisa la yidhaahdo solja haddaba markii lasoo gebagabeeyey aqoon isweydaarsigan ayaan wax ka weydiiyey qaar ka mid ah dhallinyarada loo qabtay tababarkan ee suxufiyiinta ah waxyaabaha ay ka faa'iideen
waxaan ka faa'iidaystay waxyaabo badan oo anshaxa saxaafadda ka mid ah oo aniga horey iiga maqnaa oo waajibana inaan ku dhaqmo
marka anshaxa seed u fahamsanayd marka hore waxaan u fahamsanaa de in mataqaanaaye oran dee aan owlan dastuurba u oolin laakiin iminka waxaan arkay in shan iyo toban qodob oo ay qaban kara oo noo dhexeeya aniga iyo solja magacaygoo nimco cumar xuseen maanta waxaanu ka qayb galnay kulankan soolji bixinaysay anshaxa ku salaysnaa haddii aan sii daba raaco su-aashaad lahayd maxaad ka faa'iidaysatay Ee, waxaan ogaan karaa maanta qaabkaan u dhaqmi karo iyo qaabkaan bulshada ugala shaqayn kara iyo waxa aniga igu waajiba taasina waa macnaha guud ay sheegaysay in anshaxaad garan karta macnaha guud talabaadan ka faa'iidaysa waxay tahay su-aalo badan oo anigu qabay oo maanta guddoonku maxay ahaydeen nagula sugnaa goobta inaan weydiin kara eh, halkaasina jawaab saxa aan ka qaadan karo labadaasi waa midaan isoran karo waad ka faa'iidaysay xilligii kulanka aan ku jiray qaybteeda kalena ay la fadhiyeen
magacaygu waa maxamed cabdilaahi xuseen maxamed dabshid oo ka howlgala telefishinka san t v markaan ka hadla maanta waxaan ka faa'iidnay tobabarkan oo waxa aad iyo aad u weyn inta badan tobabar waan aragnaa maanta waxaan iigu weyn oon ka faa'iiday waxay tahay in ay lay caddeeyey oo la iftiimiyey waxaa la igu xidhi kariyo waxaan la igu xidhi karin oo anshaxan maanta uu yahay mid ka duwan kuwii awlani jirnay bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa xuseen aatiye jaamaha ka socda tv-ga universal waxaan ka mid ahaa warbaahintii gobolka awdal ee maanta ka qayb qaadanaysay xeerka anshaxa suxufiyiinta soolja ka mid ee reer somalilan ee kaga qayb galay howlkani maanta waxaanu aad iyo aad maxaadaan marka ka jawaabo su-aasha maxaad ka faa'iidaysatay waxaan ka faa'iidaystay waxyaabaha aan xaqa u leeyahay inaan baahin karo iyo waxyaabahan xaqaan u lahayn inaanan baahin marka waxay noqonaysaa tani tobabaradii ugu qiimaha badnaa ee nasiyaan ururka suxufiyiinta somalilan ee soolja sooljana aad baan ugu mahadnaqaynaa oo su-aalo badan oon iyaga qudhooda ka tabanayn oon weydiinay muxuuta aad buu nooga jawaabay bismillaah magacayga haddaan ku bilaabo waa cimraan xuseen aadan kana howlgala telefishanka caalamiga iyo star t v ee haddii aan ka jawaabo maxaad maanta aad ka kororhasateen aqoontan ay noo soo bandhigtay ururka saxafiyiinta ee solja ee waxaan ka faa'iidnay ee nidaamka saxaafadda soomaalida u shaqayso iyo siday tahay in loo shaqeeyo oo aad u kala duwan iyo su'aalo badan oo aan qabnay oo maanta ay nooga jawaabeen ururka saxafiyiinta solja aanu leenahay way mahadsan yihiin waa shukriye cabdi cabdilaahi kana shaqaysa somaali cable t v Een, waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo tababarkani Een, waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo tababarkan ay wadeen ururka suxufiyiinta somalilan ee soolja waxayna halkan inoogu soo bandhigeen kolley anshaxa saxaafadda waa wixii aan ku shaqayn lahayn waana lafdhabartii een, aan odhan karo saxafiyiinta marka aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa ururka suxufiyiinta soolja oo iyagu mar walba nala garab taagan sidii aan horumar uga gaari lahayn mehinadani saxaafadda eenu ku shaqaynayno magacaygu waa kawsar jaamac barkhadle kana mida warbaahinta gobolka awdal hablaha ka shaqeeya maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay xeerkii noor keeneen ee saxaafadda somalilan ururka saxufiyiinta soolja oo saan wax ugu darno waxna aan uga bedelno taasoo la ansixini doono aad iyo aad baan uh, u falanqaynay wixii noo muhiim ahaana waanu ku daysanay wixii kalena waanu ka saarnay marka qodob muhiima ayay ahayd maanta tobabarkani tobabar aad iyo aad u muhiima buu ahaa ay maanta noo qabteen soolja
haashimo haddii aan ku noqdo Ee, magacaygu waa nimco cumar xuseen waxaan ka howlgalaa bulsha t v qaybteeda boorama Een, haddii aan ku noqdo waxyaabaha kale een, ka faa'iiday waxaa laga keenay maanta shan iyo toban qodob oo lagu sheegayo xeerkii waxaa laga yaabaa waxyaaba anshaxa Ee, taasi waxay keenaysaa inaan ogaan karo waxa hadhow toole ay qabta iyo wixii aanan qabanaynin waxa kaloo ii saarnayd inaan ee, u- uga faa'iidaysan karo bulshadii aan u shaqayn jiray inta badan inay maanta hanbilaan uga qaadan karo taasaa la is oran karaa guud ahaan wixii aan uga faa'iiday goobtan kulanka maanta lagu qabanayo solja yihiin kuwaas waxay ka mid ahaayeen wariyayaashii ka qayb galay kulan lagaga hadlayey anshaxa saxaafadda ee somalilan oo ka dhacay magaalada boorama ee gobolka awdal tababarka noocan oo kale ah iyo tababare la xidhiidha dhinaca kor u qaadista aqoonta saxaafadda ayaa muddooyinkan dambe ururka suxufiyiinta ee somalilan ee magaciisa la yidhaahda solja uu inta badan ku qabtaa gobolada somalilan haashim sheekh cumar good v o e boorama
door wacana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal mar kale haatana jabuuti doorashadii baarlamaaniga ahayd ee dhowaan ka dhacday waddanka jabuuti ayaa xildhibaanadii ku guulaystay kuraasta baarlamaanka waxaa ka mid ahaa gabdho dhallinyaraha dhallinyaradaasi waxaa ka mid ahayd kaltuun faarax oo ah gabadh baratay sharciga waxaana la kulantay waryahayaga jabuuti sagal siciid faarax islamarkaana arrimahaasi ka waraystay walaahi bilowgeede shaqaalo maan ahaayo dee markaa shaqaalo tihiina dee waxyaalo badan baad arkaysaa saa wax uga qaban lahayd laakiin ma karayside laakiin maanta fursad baan haystaayo kolba wixii jiray dee waan ka hadlaa waxaan ku biirin karaa xeerkana waxaan kasoo dhigtay wadano kale wadano dee naga yar horeeya oo an waxaan kasoo dhigtay tunis tunisna aadba dumarka loo raaligeliyaay aadba dumarka loo ho- loo loo horeysi loo horboodaa marka markii xaggaan markaan nishaanka ahaay xaggaanaan joogay waan arki jiray dee dumarka tunisaniinta dhaqankay leeyihiin dowladdu sida uga dambeys si loo raalgelin lahaa en, hadday maanta ilmo dhasho oo odaygii kala tagaan dowladdu way gacan qabataa waxyaalo badan oo de maanta wadanka loo samey jirto wadankeena de ka maqan marka de maanta laakiin waxa waan biirin karaa waan ka hadli karaa oo de wixii lagu biirin karo se xagga laga tegi karo way way u fududahay markii hore imika wixii dhibi jirtay im- imika de waan waxaan ka qaban karaa waan ka hadli karaa eh, wacnigelin badan de waan dabagali karaa
marka siyaasaddu ma waxay ahayd riyadaada mise waa wax iska yimid miyu waa waxay kusoo duudhaca wax iska yimido riyadiida miyahe waa isku maa sii diyaarin ahayd dee waxay noqoto dee nasiibkeyga ma noqoto maxay ahayd intii ka hor gabdha dhalinyarada aad soo gelin siyaasaddan maxay ahayd hadafkaaga ama riyadaadii waxaad lahayd ama iskuulka markaad deganaysa ama jaamacadda ama diyaarinaysay waxaad ku riyoon jirta inaad qabato maxay ahayd walaahi ku riyoon jira intaan avokaad noqdo looyer intaan noqdo ayaan ku tali jiray anigu dee siyaasad bagal kolkii dee hadafkii kuma jirin baryadeedii oo looyarku inta badan iyo siyaasaddu waa iska soo
iskuma yar fiicna looyarku waa qof iska een, eh, goo- gooniyayo oo dee wixiisa iska wato oo wixii jira ka hadlo dhinac bay dee siyaasadda iyo looyarku is- isku yimaadaan iska soo galaan waxaa weeyaan wixii dee jira een, shicibkana la shaqeeya iminkana shicibki haa iminka shicibkuma la shaqeeya sidii looyarka oo kale Een, laakiin looyarku siyaasadda ma taabsan karo si deg deg ah isagu de xukumaadda xukum ku mugeeya wixii wax ka jira laakiin markaa tahay xildhibaan siyaasaddiina waa ku jirtaa shicibkiina waa ku jirtaa marka ku fududaynaysaa dee dee s- tii aan ku riyoonay titu ka fiican baa ku makaalo ay igu jirto dee ilaahayna nala qabtay oo mas-uuliyad iska adaga ilaahayna unala qaban dee
een ka waran ma- noloshaada haddaad xaas tahayse siaad iskugu qabataa labadii dhinac dhinaca odaygo kale caqabad markaaga timaada odaygaaguma siyaasiba oo ma fahmayaa shaqadan wallaahi xaa- xaslee baan yahay alxamdulilahna dee bilowgii waa yar cabsooniyey dee inaan markaad tahay xildhibaan meelo badan baa looga yeeraa meelo badan baa tegtaa ah, safaro badan baa leedahay hawsha kugu yar badan dee waad yar cabsoonaysaa markaad dee aragtid dee hablihii kaa waaweynaayo dee markay shaqada ku yar badato raggooda yar adag laakiin alxamdulilah dee ilaahay wuxuu siiyey dee mid i fahma oo ila qabtaba dee hawsha markay wax jiraan oo maanta i garab galay dee oo dee markaa way i i fududahayba iminka isagaa ii fududeeyey bilowgii waa run oo yar cabsooneeyey laakiin alxamdulilah dee markay dumarku odagoogu la qabanaysa hadduu dee la socdo wax badanba heer badan bay ka gaadhaan odagaygu dee siyaasadda kuma jira laakiin dee ha- shaqada organisationadu ka shaqeeyaa aad baana dee maanta garabku dee wii garab galay aad baana dee ugu kalsoon yahay maanta dee kalsooni bilowgii sidaan ahaaye iminka sidaan yahay dee isku mid maaha dhalinyarada maxaa u lahayd ee siyaasadda doonaya ama in nolosha inay horumar ka gaaraan ee caqabad kala duwan ay haystaan Maxaad u lahayd?
wallahi waxaan odhanlahaa samra horta En, eh, intay degdegin hortana intay horta ku naftooda isdhisaan weeyaan ay cilmigoogaba odas cil- cilmi badan qaataan cilmiguna maaha cilmi dee iskool ahaan cilmi diineed ahaan cilmi waalid wax badan baa loo baahan yahay iminka gabadhu ma horta deganaansho inta ku darto astu- nafteeda astunaad ku darto En, eh, marka iyada iyo experience leh oo de dhowr sannadood soo shaqaysay oo de soo fahamtay systemkan intay systemka gasho baska maanta haddaad gabadhtii khaladka ninka ee khaladka dumarka siminaata looma arko siyaasadda khaladka dumarka kolkaaba waxbaa lagu sheegaa sanbay samaysay waan sh- waan garanaynay weyaan ina waa lagu sugayaa maaha marka deganaansho badan ba u baahan tahay marka hableer waxaan oran lahaa dee intay in badan horta deganaanshada badiyaan ay dee naftooda horta dee ay habeeyaan marka iyadoo isdiyaariyaan iyadoo habeysan oo isdiyaarisay uma dhag siyaasadda gali kartaa dee
waa hagaag dhegaystayaal taasi waxay ahayd kaltuun faarax oo ka mid noqotay xubnaha baarlamaanka dalka jabuuti islamarkaana ah qof dhallinyaro oo baratay sharciga waxaana magaalada jabuuti ugu warramaysay wariyahayaga jabuuti nooga soo waranta sagaal siciid faarax haatana dhegeystayaal aynu ku wadanasanno codadka fanaaniinta cawaale aadan iyo aamina afriik
jacaylnimuu kugu tolo ku taagsaday baanahe ku taagsaday baanahe taagsaday baan ahay akeero makaa helaa adooibatooyo wale wadigan isku kayintige adoo ibatooyo wale wadigan isku kayintige ayaad ayaad ayaad horta ii taqa ayaad ayaad ayaad horta ii taqaan adoo ibatooyo wale wadigan isku kayintige adoo ibatooyo wale wadigan isku kayintige ayaad ayaad ayaad horta ii taqaan ayaad ayaad ayaad horta ii taqaan tilmaam qurux timo hadhaa tiriigu egtaan calmaday tilmaam qurux timo hadhaa tiriigu egtaan calmaday hablaha tidcanguudka sare intay tiro leegihiin adaan kugu taamayaa miyaan kaa tegi karaa tilmaam qurux timo hadhaa tiriigu egtaan calmaday tilmaam qurux timo hadhaa tiriigu egtaan calmaday hablaha tidcanguudka sare intay tiro leegihiin adaan ugu taamayaa miyaan kaa tegi karaa warkaagani dunyada dibaxda magaadhayo tocsan kaa mudaye warkaagani dunyada dibaxda magaadhayo tocsan kaa mudaye naftayda waxay la daqay balan galo galow la noqdee biliya toddobaad i dhowr naftayda waxay la daqay balan galo galow la noqdee biliya toddobaad i dhowr weyn siduu tago sarbee baa lagu tusaa weyn siduu tago sarbee baa lagu tusaa hadalka waad igu tidhe hadalka waad igu tidhe tudhaad gacan maad isiin weyn siduu tago sarbee baa lagu tusaa weyn siduu tago sarbee baa lagu tusaa hadalka waad igu tidhe hadalka waad igu tidhe tudhaad gacal maad isiin hadaad ila tiimaada samiin tirada ku qabtayo taariikhduma siirin maxaad hadalka ugu duman ugu duman ugu duman maxaad hadalka ugu duman ugu duman ugu duman hadaad la tiimaada samiin tirada ku qabtiyo taariikhduma siirin maxaad hadalka ugu duman ugu duman ugu duman maxaad hadalka ugu duman ugu duman ugu duman
maxaad hadalka ugu tuman ugu tuman ugu tuman waa codadka amin afriki cawaale aadan dabcan heestaasina waxaa hore ugu luuqeeyey fanaaniinta faad axmed iyo weliba faduu ducaale haatana ku soo dhowaada barnaamijkii ciyaaraha waxaa inoo haya nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacadda duhurnimo labada toddobaad ee soo socota waxaa hakad geli doona dhammaan horyaalada kubadda cagta ee yurub waxaana bilaaban doona tartanno caalami ah oo ay dheeli doonaan qaar ka mid ah xulalka kubadda cagta adduunka dhammaadka toddobaadkii hore ciyaaro xiise leh oo ka tirsan horyaalada talyaaniga ingiriiska iyo sbain ayaa dhacay inkasta oo ay bilow yihiin horyaalada naadiyada kubadda cagta yurub ayaa haddana waxaa xilli ciyaareedkan sidii lagu yaqaanay aanan ku bilaaban kooxo waaweyn halka kuwo kalena ay hawada sare marayaan reaal madrid iyo barcelona ayaa ka mid ah kooxaha aanan natiijooyinka wanaagsan helin dhowrkii kulan ee ugu dambeeyey haddaba maxaa ka qaldan kooxahani waxaan su-aashaas weydiiyey maxamed qadar ibraahim oo ah suxufi ka faallooda ciyaaraha oo ku sugan magaalada muqdisho wax badan ayaa kooxaha barcelona iyo real madrid sanadkan aad looga dareemaya inay ka khaldan yihiin real madrid oo kale horta waxay lumiyeen nin aan la ilaabi karin bay ay ceyriyeen yani oo kooxdii ka tegay cristiano kale oo ma aha nin la ilaabi kara maan ahayn wuxuu ahaa nin weyn oo kooxdan wax badan usoo jibhadeeyey marka durbo real madrid waxaa la lahaa ma dareemi doonto cristiano laakiin durbo waa la dareemayaa in ay aad u dareemayaan cristiano ronaldo maxaa yeele asaga wuxuu ahaa nin konton gool dhaliyo waxa uu ahaa nin xilli ciyaareedkii konton gool ilaa iyo afartan gool gaari jiray marka durbo waa soo baxday in isagu ay u shalaynayaanoo oo ay waynayaan inkastoo bayl iyo benzim ay si fiican ku bilowdeen haddana maalmahan u dambeeyey afar ciyaarood oo dambe inay badiyaan iska dhaafe xitaa waa ka ay gool la'yihiin marka waxaa hubaal ah in odaygii ay tabeen odayga wuxuu ahaa nin unstoppable ah yani aan la joojin karin buu ahaa weliba wuxuu ahaa nin asaga jecel inuu goolka dhaliyo marka ninkaa aad bay u tabayn dhankaa waa madrid marka tababaruhu cusubna weli waxaa laleeyahay ilaa iyo waxaa la iska sugayaa classico oo sideed labaatanka bishan ay la ciyaarayaan kubadda cagta barcelon wixii ka dambeeya waxay noqon doontaa in macalinka kalsoonida lagala laabto ama layska siiyo haddii wax badan uu meesha ka keensado laakiin dhanka barcelon oo iyagu sanadkan meesi uu ka ballan qaaday taageerayaasha hortiisai doono ee kamno koobkii dhagaweynaha ee jamiiligu haddana barcelon isafaalo fiican ma qabto oo muujinaysa sanadkan in koobka dhagaweynaha ay dib ugu soo celin karayaan kamno sababtoo ah way ka jaban tahay yani iyagu xitaa afar ciyaarood oo barcelon oo barcelona oo sanadkan laislahaa wax badan bay qaban doontaa ronaaldo oo ka tagay conway ka faa'idaysan doona la lahaa haddana waxay ku korkufufayaan jirone jirone iyo ilmo yar iyo bilbow bilbow iyo salinsio kale xitaa waxayna ku korfaa ma ahayn marba haddii nimanka ay yihiin niman u socdo sanadkan dhagaweynuhu ay qaadaan waxaa laga rabay inayn salinsiyo u daahin marka labada kooxood wax isma dhaamaan waayahay marka waxaa soo hadal qaaday in christiano ronaldo ay durbaba tabtay real madrid hadda wuxuu joogaa kooxda yuventus oo cirkaas maraysa oo aanan weli laga badinin marka muxuu isbeddel ah uu ku kordhiyey kooxdaasi ka waran horyaalka seria aadana korma usoo kacay aad iyo aad nuurow seria seriadiisu kusoo noqday wuxuu noqday horyaal xiise badan buu noqday inkastoo christiano tagay horyaalkaa wax badan baa soo galay inkastoo horyaalka weligii uu lahaan jiray cayaartooy waaweyn oo magaca lagu soo mari jiray haddana sanadkan waa la sarkeeyey oo inkastoo yani yuventus horta horyaalkaa aan baa dhawaan karin haddana ugu yaraan milan oo kale xoogaa waa iska roon tahay koig waxay kusoo dardarsadeen inter oo kale way roon tahay iyana nicolan iyo rag kale kusoo darsaday ilaa iyo rome way iska fiican yihiin laakiin cristiano ronaldo wakti inkastoo weli aanu wax badan oo horyaalka bilow la marayo wax badan u qabsoomin hadda juventus waa laga dareemayaayo ilaa hadda ambitin ayay ku jiraan marka real madrid hadday ku xun tahayna ronaldo wuxuu ka dhigayaa koox kale oo yacni aad u adag juve markii hore way iska xooganeed ronaldo wuxuu kasii dhigay kooxda yuventus koox cajiib buu kasii dhigay marka seria sanadkan aad iyo aad buu u fiicnaaday koox walbana waa isoo naapolina waxaa tagay angelotti xamaasad loo daawash leh ha naapolina carol angelotti aa tagay maya sanadkan seria ayaantan waa laga kala maqnaa laakiin hadda xoogaa xamaasad buu soo yeeshay inkastoo milan weli yacni hadda weli lasoo kabkabayo oo aan weli milan tiili aynu noqon haddana milan xoogaa laruulay noqotay rajale maxaa yeelay berihii hore waxay ku dhibaneed weeriyahano yar yar oo iska magac yaryar oo imburin iyo kuwo kaloo yar yar oo andresilva inkastuu isbain wacdara ka dhigayo haddana waa in weeriyahan weyn bay la yimaadeen oo wax qabanaya hadda angelotti halkaa jooga napoli inter way isku filan tahay romsideeda laakiin marna laakiin juban looma dhawaa karo waa mahadsan tahay kaasna wuxuu ahaa maxamed qadar ibraahim daahir oo igaga warramayey ciyaaraha kubadda cagta ee yurub dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
aad ayuu mahadsan yahay nuur bukhaari oo nala socodsiinaya xubintii ciyaaraha halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatana aynu ku wada nasanno heeskan cusub oo halkudhigiisu yahay bustaha soo dhigo agtayda waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta farxiya fiska iyo cabdiraxmaan caydiid oday
caynka miyaad u beertay u beertay daartay ubaxbaar guduudan cuskiisa aad u abuqrayaa miyaad u binaysay binaysa binaysay taalo ay miyaad u binaysay binaysa binaysa taalo jacaylka miyaad u beertay u beertay dartay ubaxbaar guduudan cuskiisa aad u abuqrayaa miyaad u binaysay miyaad u binaysay taalo ay miyaad u binaysay binaysa binaysa taalo
sidii buu dhari warkaygu inuu arligaba ku baahayy miyaan dadku ku bayaanin miyaan dadku ku bayaanin sidii buu dhari warkaygu inuu arligaba ku baahayy miyaan dadku ku bayaanin miyaan dadku ku bayaanin
haddaan bogga kugu nageeyo indhaha aragiyo budooda haddaan bogga kugu nageeyo oo indhaha aragiyo budooda dhegkiyo kaan dhigo laxaalka side sideed side naftayda sideed u baahnan haddaan bogga kugu nageeyo indhaha aragiyo budooda haddaan bogga kugu nageeyo oo indhaha aragiyo budooda dhegkiyo kaan dhigo laxaalka side sideed side naftayda sideed u baahnan
waxaan kugu badin xaq dhowrka qalbiga weedhaha bugsiya afkaan bari sida qur-aanka jiifkana waan kugu baxnayn afkaan bari sida qur-aanka jiifkana waan kugu baxnaa waxaan kugu badin xaq dhowrka qalbiga weedhaha bugsiya afkaan bari sida qur-aanka jiifkana waan kugu baxnaanin afkaan bari sida qur-aanka jiifkana waan jiifkana waan kugu baxnaanin
kashuucaa shaqu bannaystay basbay adiku basbay adiku diheen buustaha soo dhiigo agtayda buustaha soo dhiigo agtayda buustaha soo dhiigo agtayda hoy buustaha soo dhiigo agtayda kashuucaa shaqu bannaystay basbay adiku basbay adiku diheen buustaha soo dhiigo agtayda buustaha soo dhiigo agtayda buustaha soo dhiigo agtayda way buustaha soo dhiigo agtayda
kashuucaa shaqu bannaystay basbay adiku basbay adiku tahee buustaha soo dhigo agtayda buustaha soo dhigo agtayda buustaha soo dhigo agtayda buustaha soo dhigo agtayda
bustaha soo dhigo agtayda ah waa codadka fanaaniinta farxiyo fiska iyo weliba cabdiraxmaan oday dhegaystayaal heestaasaana gab ugu dambayso gabagabo waxay idaacadayada duurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta waa xuseen barre aadan iyo anigu cabdixakiin maxamuud shuruuc iyo guud ahaan bahda v o a idin leh taniyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
bustaha soo dhigo agtayda bustaha soo dhigo agtayda
kashuucaa shaqu bannaystay basbay adiku basbay adiku dihe
bustaha soo dhigo agtayda bustaha soo